أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen axad ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah muqdisho in ka badan toban saraakiil iyo askar murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax maanta mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafado ka mid ah magaalada caasimadda warbixin ayaad dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah siciid deni oo taageero garab istaag ah u ballanqaaday murtad axmed madoobe eedeen kululna u jeeday xasan gurgurte madaxa kooxda hirdada soomaaliya maleeshiyada r s f oo xasuuq wadareed ku jiray in ka badan boqol iyo labaatan qof oo shacab ah xildhibaan ka tirsan maamulka ashaadaladirirka isku magacaabay puntland oo madaxa kooxda hirdada ku eedeeyey inuu mas-uul ka yahay burburka soomaaliya qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ee hiiraan oo suuq casri ah ka hirgelisay degmada buqa qable kaasoo dhismihiisu uu ku baxay kumannaan kun oo doolar barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan munaasabad lagu furaya suuqaas oo ka dhacday isla degmada buqa qable sidoo kale waxaan barnaamijka idinkugu hayaa mid ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo shaacisay in naf iyo maal ay ku bixinayaan jihaadka ka socda bariga afrika qodobadaas iyo xubni iyo hadalhaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha suheyb iyo maahir ayaa barnaamijka igala qaybgelaya waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan eeladdaan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka فاخرى سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa in ka badan toban saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax maanta mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho qodobkaas iyo sidoo kale siciid deni oo taageero garab istaaga u ballanqaaday axmed madoobe eedeen kuluna u jeediyey xasan gurgurta madaxa kooxda ridada soomaaliya waxaad ku maqlaysaan xubinteen hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga aalaab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuu ayman xubinteenna hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa maleeshiyada r s f oo xasuuq wadareed ku dilay in ka badan boqol iyo labaatan qof oo shacaba xasuuq wadareed daran oo ay geysteen maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ee suudaan ee ay taageerto dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa laga soo calaamadiyey tuulo dhacda gobolka jasiira shabakadda al-jasiira ayaa heshay muuqaalo deegaanka ah kuwaasi oo muujinaya meydadka ugu yaraan boqol afar iyo labaatan qof oo rayid muslimiin ah kuwaas oo ay si bareer ah u dileen maleeshiya oo ka tirsan murtasaqada imaaraadka ee dacmusaric loogu yeero xasuuqan cusub oo si gaara kaga dhacay tuulada asarixa ee ka tirsan gobolka jasiira ee bartamaha waddanka suudaan ay sidoo kale murtasaqada imaaraadku dhaawacyo ugu geysteen ku dhowaad laba boqol oo kale oo rayida لإبادة جماعية إبادة جماعية لسه احنا ما صلينا ولسه ما سترنا جسامنا في الميزرة يا جماعة هذول الشهداء هؤلاء شهداء هؤلاء الشهداء ربنا يجعلهم من أصحاب اليمين ويجعلهم من أصحاب الجنة ربنا يجعلهم من أصحاب اليمين ويجعلهم من أصحاب الجنة هؤلاء شهداء هؤلاء شهداء تعال تعال دي مجزرة جماعية دي مجزرة جماعية مجزرة أي زول لاقو صفه تصفيه بدون يعني ضرب عشوائي بدون اي يعني ما في تحكم ما في muuqaalada lasoo bandhigay oo ahaa kuwa aanan la daawan karin ayaa muujinayay naxariis darrada maleeshiyadan iyo meydadka dadka shacabka ah oo bilqan hal goob maleeshiyada r s f ee imaaraadku dacmiyo ayaa caan kuwa xasuuqyada ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee suudaan ku dhaqan xasuuqdareedkan lagula kacay dadka shacabka ah ayaa la soo wariyey inay ka qayb qaateen maleeshiyo ka tirsan fallaagada r s f ee imaaraadka hoostaga waxayna kusoo beegmayaan xilli maleeshiyadan ay wajahayaan guuldarrooyin isdabajooga waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa qarax ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen xaafadda caligeedi ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah qaraxaasi waxaa ku dhintay shan askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale oo uu ku jiray sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo gaashaan laganay cagadahab oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada qeybta toddobaad waxaana gaaray dhaawac culus dhanka kale waxay ciidamada mujaahidiintu ilaa laba qarax ku beegsadeen guri uu magaalada beledweyne ka deganaa sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo ibraahim defow qaraxa koowaad oo ka dhacay guriga sarkaalka ayaa burbur gaarsiiyey guriga murtadkaasi qarax labaad ayaa ka dhacay saaka oo lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo goobta yimid waxaana qarax labaad ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah oo uu ka mid yahay afhayeenka maamulka riddada ee isku magacaabay hiiraan state murtadka lagu magacaabo qowdhan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa deni oo taageero garab istaag ah u ballanqaaday axmed madoobe eedayn kululna u jeediyey xasan gurguurte markii ugu horreysay maamulka isku magacaabay puntland ayaa taageero siyaasadeed iyo isgarabtaag u muujiyey axmed madoobe oo ah hogaamiye dabadhile fowa dowladda kenya siciid cabdulaahi deni oo warbaahinta kula hadlayay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa sheegay in maamulkiisu uu taageero dhan walba siin doono maamulka jubbaland deni oo xurgu siyaasadeed ay kala dhexayso xasan gurguurte ayaa carabaabay in ay doorashooyinka madaxweyne ka taageerayaan axmed madoobe isagoo eedeyn cusub u jeediyey xukuumadda muqdisho dhinaca kale hogaamiyaha maamulka puntland ayaa dhaleeceeyey khariidad ay shalay soo saartay xukuumadda muqdisho khariidadaas oo deegaano ka tirsan gobolka mudug ku daraysay liiska deegaanada lagu muransan yahay oo ay loolanadu ka jiraan deni ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid guracan oo qabaa'ilada ku dhiiragelinaysa in ay colaadaha dhexdooda ah sii huriyaan waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo inay puntland garab iyo gaashaan ugu noqonaysa dowladda jubbaland oo goosatay inay doorashadeeda sida sarciga iyo nidaamkeedu yahay ay ku qabsato maanta waxaa la leeyahay isteedyadii nidaamkii doorashada hore ha qabsanina wakhti baa niligu darayaa waxaa qabsoomi doonta mid qof iyo cod ah puntland oo wax toban sano ka badan ka shaqaynaysa shuruucda iyo nidaamkaas ayaa waxaa la diiday inay qabsato waxaan halka runtii dadka soomaaliyeed rabaa inaan u bayaaniyo waxaa golaha wadatashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda soomaaliyeed danteeda ah waxaan ku boorinaynaa guddiga doorashada ee jubbaland inuu doorashada jubbaland qabto dowladda federaalku ma aha laha awood iyadu ay ku baajiso ama ay ku oggolaato ama doorasho ama xeerar kaleeto oo dalkaas degaanadaas ay leeyihiin waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalaynta ugu weyn ee baraha bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto ka taagan saacadihii lasoo dhaafay waxay ahayd su-aalo ka dhashay sarkaal haysta darajada ugu sarreysa ee maleeshiyada murtadiinta oo la arkay isagaoo dhex fadhiya shirweyne dumar dadka ayaa aada ugu maadeysanayay jenaraalka murtadka ah ee lagu magacaabo bashiir goobe kaasi oo ah wasiirka haweenka ee murtadiinta kooxda riddada soomaaliya ayaa murtadkan oo haysta darajada ugu sarreysa ee ciidankeeda waxay u dirsatay in uu ku matalo shir ay haweenka ugu yaraan konton dal uga qayb galeen magaalada new york ee cariga mareykanka kaasi oo lagu gorfeynayay arrimaha haweenka dadka ayaa aada ugu mahadaysanayay in saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshadana soo dhigayey ninkan oo haweenka dhex fadhiya isaga iyo wasiirkii hore ee waxay ugu yeeraan wasaaradda waxbarashada murtad gobod xabare oo kooxda murtad xasan gurguurte ay u wakiilatay in shirkaasi haweenka ay ka qayb galaan xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa waa inaga inta
aad buu umahadsanyahy walaalkeen meher maxamed ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreeb kurarka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir ciidanka gumaystaha yuhuudda weli waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan qidaaca khaza iyadoo xaalad aad u murugsan ay ka jirto waqooyiga qidaaca waaxda caafimaadka magaalada khaza waxa ay ku warrantay in ciidanka sahaynada maalinimadii shalay uu dullaan ku qaaday cisbitaalka kamaal cudwaan halkaas oo ay ciidankiisa si toos ah u weerareen islamarkaana ay gacanta ku dhigeen waxa ay sheegeen in gebyahaanba ay qafaasheen dhakhaatiirtii cisbitalka ka howlgelayay iyo sidoo kale weliba dad dhaawacyo ah wararku waxay intaa ku darayaan in dad barakacyaal ah oo cisbitalka degganaa oo ay dumar ka mid yihiin ay ku go'doomiyeen qolaalka qaar iyagoo aanan helinin wax cunto iyo biyo ah waaxda caafimaadka magaalada khaza waxa ay sheegtay in haddii saacadaha soo socda aan laga soo gaarin xaaladda cisbitaalka ay halkaasi ka dhici karto musiibo weyn wuxuuna dhanka kale hoy u ahaa ilaa lix boqol oo ruux oo falastiiniyiin ah oo isugu jira dad barakacyaal ah dhaawacyo iyo dhakhaatiir deegaanada kala duwan ee qidaaca dhankooda waxaa ka socda duqaymo xooggan waaxda caafimaadka magaalada khazana waxa ay sheegtay in tirada shuhadada guud ahaan ay gaarayso afartan iyo laba kun sagaal boqol afar iyo labaatan ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol kun siddeed boqol soddon iyo saddex kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah howlgalladaas waxaa lagu beegsaday askari yuhuud ah iyadoo loo miineeyey guri markii ay galeenna lagu qarxiyey khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayay muqaawamadu sheegeen in weerarkaas uu ka dhashay oo si gaar ah uga dhacay mucaskarka jabaaliya sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay sheegeen in laba ka mid a taangiyada mirkaafaha loo yaqaano ay beegsadeen sidoo kale howlgallada muqaawamada ay fuliyeen ee ka dhacay mukhayimka jabaaliya waxaa ka mid ah weerar lagu beegsaday gaari ciidan sidoo kale muqaawamadu waxa ay sheegeen in laba ka mid ah gaadiidka ciidamada daabula ay la beegsadeen khadiifadda alyaasiin boqol iyo shan xilli ay ku sugnaayeen agaarka masjidka cimaad ee ku yaalla bariga mukhayimka jabaaliya xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakanaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga hiiraan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa degmada buuqa qable ka herigelisay suuq ay ugu magac dartay al aksa oo ah suuq leh howl weyn kana kooban konton iyo saddex dukaan laguna iibinayo ganacsiga noocyadiisa kala duwan sida bagaashka qudaarta hilibka iyo adeegyo kale oo kuwa ganacsiga ah suuqa al aksa ayaa ah suuq ay dhistay wilaayada islaamiga hiiraan waxaana ku baxay lacag ku dhow konton kun oo dollar munaasabadii lagu furayey suuqa ayaa waxay ka dhacday degmada buuqa qable waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay oo suuqa furay waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abuunabahaan awalan allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh nicamka tirada badan oo alla uu noo galay oo aanan koobi karin baan ugu mahad celinaynaa waxaana weydiisanaynaa allah subxaanahu watacaala mar walba waa u baahannahay saacadan ka maarana ma jirto baahiyaadka aan tabayno oo ilaahay tabaaraka watacaala aan ugu baahannahay inuu noo daboolo oo uuna siiyo oo ay ka mid tahay roobka aan u baahannahay oo ay ka mid tahay cadowga ilaahay oo aan ishayno inuu noo jebiyo oo ay jabaan diinteenna iyo wanaaggeeda ilaahay tabaaraka watacaala inuu nuga hawa istiqaamanna siiyo intaa kadib xafladda aan u fadhinno oo ikhyaarta isugu timid dhammaan dadka ka soo qayb galay oo anwaacda kala duwan ah culimo leh dhaqanka qaybihiisa kala duwan leh waxgaradka iyo ganacsatada bahda iclaanka intuba waxaan leenahay waa aad mahadsantihiin jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum ikhyaari waxaan u fadhinaa oo aan galabta isugu nimid furitaanka suuqa alaqsa suuqa ganacsiga ee laga hirgeliyey ee ilaahay noo suurageliyey in laga hirgeliyo wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable ee sida aad u jeedaan boorka meesha noogu qoran waa suuq dhinacyo badan ka kooban ee hadday tahay ganacsiga bagaashka ee ganacsiga ee hilibka ganacsiga qudaarta qaybo kala duwan buu ka kooban yahay ilaahay baana noo suurageliyey subxaanahu wa tacaala waxay tusaale u tahay cadowgana wax dhabarjab u ah islaamkana farxad u ah waxa ay tusaalaha u tahayna waxaa weeye dadka muslimiinta ah waxay u taagan yihiin diinta islaamka inay u khidmeeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa inay u khidmeeyaan cadowgeeda inay la falgalaan o la howlgalaan in la faafiyo ayadii oo ummadda macruufka in la faro xagga kale ummadda adduunyadeeda in loo khidmeeyo oo dadkii laga warqabo noloshoodii adduunye waxyaabihii ilaahay tabaaraka wa tacaala cibaadadiisa loo kaashan lahaa oo loo kaalmaysan lahaa inaan la ilaawin waxay tusaale u tahay marka sida ay mas-uul ugu yihiin mujaahidiinta ama wilaayaadka islaamiguhu iyo dadkooda isku duuban in ummaddii loo adeega dhinacyadeeda kala duwan hadday diinteedii tahay mas-uuliyaddeeda la ilaaliyo hadday adduunyadeedii tahayna mas-uuliyaddeeda la ilaaliyo ee taasunbay tusaale u tahay cadowgana waxay ku tahay dhabarjab oo annagu inaan nahay dad nool diintooda difaacanaya dadkooda adduunyahaan u horumarinayo ee tacliintoodii iyo muxuu ahaa aqoontoodii kordhinaya oo ummadoodii waxbaraya oo shareecadoodii ku dhaqmaya oo maxaakimtoodii iyo madaaristoodii iyo maraakistoodii masaajidooda camiran yihiin xaggana adduunyadoodii ka shaqaynaya oo ummaddii u horumarinaya dhanka adduunyada annagu ma rabno inaan tuugsanno dadkeenna ma rabno in ay noqdaan kuwa gacmaha u hoorsanaya cadowga ayagu ay leeyihiin cadowgeenna waxa ay doonayaan waxaa weeye inay nagu addoonsadaan gaajada nagu addoonsadaan waxay doonayaan aqoon la'aanta inay nagu addoonsadaan waxay doonayaan in maskaxda jaho walba oo aan annaga wax ka fahmi lahayn waxay rabaan inay naga addoonsadaan oo ay naga qabsadaan waxay tusaale u tahay marka inaan diidnay fahamkeenna uu yahay faham diimeed faham looga dayanayo nebillaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam nabiga ummadda adduunyadeedana mas-uul buu ugu ahaa diinteedana mas-uul buu ugu ahaa midna isma diidaayaan marka suuqaas qiimaha badan baa ilaahay nooga hirgeliyey degmada buqa qable maanta oo ay taariikhdu tahay bisha afraad sanadka kun afar boqol afartan iyo lix waa uu furan yahay suuqu waxaana ka faa'iidaysan doona mujtamac aad u kala duwan oo aan muujiyey qaybaha ay ka kala duwan ka kooban yihiin hadday yihiin ganacsatada bagaashka hadday yihiin ganacsatada hilibka iyo waxaa weheliya kuwa caanaha oo ayagana qayb kale qaybta goonida u go-on ayaguna muxuu ahaa ku shaqaysan doono oo ayagana loogu talagalay waxaana rajaynaynaa in la waayo qof bannaanka fadhiya waxaan u dardaarmaynaa marka dadka ilaahay u nasiibay inay halka ku shaqaystaan oo uu nasiibka ugu dhigay in ilaahay ay ku caabudaan suuqa ay joogaan liannahu nabiga calayhi salaatu wasalaam ittaqi llaha xayumaa kunta waatbici sayi'ata alxasanata tamxuha wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan intuba meesha way khusaysaa waxaan leenahay suuqa marka aad joogtaan oo aad ku shaqaysanaysaan allihii idin abuuray ugu baqa wixii idin ka dhaco xumaan ana ilaahay tabaaraka wa tacaala u laabta oo towbo ka dabageeya mujtamaca idiin imaanaya wanaag kula tacaamula oo khayr iyo wanaag kula dhaqma ummaddiinna u tura adinka ee meesha ku wada shaqaysanayna is-ixtiraama oo wanaaggii islaamnimo iyo walaalnimaha idiin dhexayso galabtana waa uu furan yahay waana lagu shaqaysan karaa suuqii alaqsa sida magaca ka muuqato aad u jeedaan macnuu hugan yahay qof kastana waa uu fahmi karaa tafsiirna uma baahna wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wabillaahi tawfiiq sidoo kale waxaa goobta ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ilaha mahad iskale nimcooyinkiisa faraha badan lasi islaam naga dhigay alxamdulilah rabbi alcaalamiin bacd alxamdulilahi tabaaraka wataala waxaan u mahadcelinaynaa wilaayada islaamiga hiiraan ee kulankan iyo maaragtay furitaanka xafladda soo qaban qaabisay iyadana waa u mahadcelinaya bahda islaamka kale waa u mahadcelinaya martisharafta dhammaana waa u mahadcelinaya taa kadib kolba xafladda maanta loo fadhiyo aan iskugu nimid waa furitaanka suuqa dhismaha cusub degmada buqa qabla in badanna kolba dhismihiisi iyo dadka ay ka warsugayeen wakhtiga furitaankiisi iyo qabanqaabadiisii iyo nin walba dhagtu ahay si hadda waaligeena jazaahu llahu khayran aad ka maqlayseen inuu maanta noo furin yahay wixii galabta ka dambe insha allah ganacsigiisa noo furmi doono ka dhaqan ahaan in horumarka bulshada laga shaqeeyo iyadoo maanta cadowga alla tabaaraka wa tacaala islaamkii dhib ku haayo xamlaad fara badan ay jiraan iyo caqabaad fara badan maca daalika in bulshadii kaabayaalkeedii dhaqaalaha ama ganacsiga ee laga shaqeeyo dadka horumarkooda iyo in maaragtay amaakin nabad ay ku ganacsan la maaragtay la sameeyo waa soo dhawaynaynaa waan ku faraxsannahay jazaahum allahu khayran xarakada shabaab almujaahidiin guud ahaan oo khaasatan wilaayadan islaamiga ee isu dhabar jibisay waan kaga mahadcelinaynaa waxaan leenahay intaa ilaahay meesha u qadaray inay ku ganacsato ilaahay kaga baqo meesha caamka ah ilaahay tabaaraka wataala idin faray inaad ku ganacsataan xaqa ay idinku leedahay meeshaasna gud oo maxaa ka mid ah xaqeeda nin walba guriyuu leeyahay deegaan uu leeyahay meeshaas waa u ilaashtaa nacf ku nacfinteeda iyo dayactirkeeda wuu ka dadaalaa laakiin mid hadduu biyo ku shubo mid hadduu qashin ku shubo mid hadduu qaribo intaa deegaanka dhan wuu qarib maayaa marka waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala waxaa la sheegay oo ganacsiga ka mid ah waa qudaartii iyo hilibkii waxyaabaha haddaana nadaafad loo helin waxay imaanaysa meesha inuu isbedelo urteeda ama qurmuunka soo baxa marka waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala in nadaafadda lagu dadaalo oo kula dardaarmi lahaa si guud reer buqaa qablo waxaan dhihi lahaa in maanta nimcad aad haysataan ilaahay ugu shukriyo hoolka intaa dhanaa la dhisay maanta hal dollar idinkama bixin waxa idinka baxay keliya waxay tahay inaad ku ganacsataan oo aad ku indhaqawaystaan bis waxay u baahan tahay taa marka shukrin haddii aad ku shukrisaanna ilahay wuu idin camiraa marka waxaan leeyahay ha lagu shukriyo oo allah caza wajal wuxuu leeyahay lain shakartum laziidanakum walain kafartum min cadaab lishadiid marka in lagu shukriyo si guud waa u dardaarmi lahaa si qaas ah dadka ilaahay u qadaray inay meeshaas ku ganacsaan waxaan dhihi lahay si qaas oo ilahay tabaraka wata idinku qadaray inaad meeshaas meeshaas heshaan oo aad ku ganacsataan waxaan leeyahay marka idinkana si qaas ah lagu shukriyo tabaaraka wa tacaala xaqa meesha idinka saaran guto hadda meeshii mugtahay waa la dhisay waa la nidaamiyey waa laidinku wareejiyey haddii maalmo kadib qishkii iyo khayaanadii ay ka soo baxdo waa dhib marka haddii aynu nahay odayaashii dhaqanka waa soo dhawaynaynaa waa ku faraxsannahay insha allahu tacaala islaamkana waxaan leenahay insha allahu tacaala bidaayo iyo bilaaw fiican ayaa muuqda insha allahu tala ilahna waxaan weydiisay inuna soo dhamaystir insha allahu taala adowan allah naga qabto wax intaan ka badan iyo khayr iyo wanaag insha allahu taala aan ilaahay tabaaraka wataala noogu soo xigsiiyo roobna ilaahay mid barakalo khayr qaba allahna siiyo suuqaasna mid barakaysan oo khayr iyo wanaag iyo nimco aan ku helin allah nooga dhigo inta ku ganacsanaysan ilaahay tabaaraka wataala kuu diintiisa fahmo oo si qaas ummadda ay ugu dar allah ka dhigo hada wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu sidoo kale waxaa goobta ka hadlay afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee hiiraan nabadoon cali maxamed cismaan abu caaisha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إلهي سبحانه وتعالى يا مهدسن الله ماشى نسوك أنكيني نقد لقي ضد مسلمين أو آيه ذكت الشنية إن شاء الله تعالى وادو جيدان سوق الله دسي جهدك فراها بدن لقليي الله سبحانه وتعالى يا قوم هدسن كدب وحام هدسن walaayada islaamiga ee hiiraan oo runtii ayaduna juhdi fara badan gelisay waayo suuqu sharaf waaye dadku inuu kala qarsoonaado meelo wanaagsan wax lagu gato dabaysha iyo boorka laga raysto iyo maaragtay qoraxda meelaha qaarkood oo nidaamka lahayn sida maaragtay magaalooyinkan ay ka taliyaan qolyaha fawdada ah ee ridada waxaad aragteen suuqa dhexdiisa ayaa wixii la rabo layska dhiganayaa geedaha baabuurtaa iska derderaysa waa nadaafad daro in suuq la dhisaana waa nadaafad aada u wanaagsan waayo waxaan leeyahay dadka suuqleyda waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala meel kastoon joogno aan ka cabsanno suuqu ha noqdo suuq wanaagsan suuq alle subxaanahu watacaala lagu xuso suuq maaragtay dikriga ilaahay lagu sheego suuq aan dadka lagu xamanin oon dadka xumaantooda lagu sheegin suuqaasu ha noqdo ha noqdo suuq dadka masaakiinta loogu kaalmeeyo maaragtay dadka wada jooga meesha walaalaha ah ee wada ganacsadana waxaa la rabaa inay isjeclaadaan oo ay macruufka qofkii maqan qofka walaalkiisa uu meesha u gado maaragtay yani wanaag macruufka la isfaro munkarkana la iska nahiyo insha allahu tacaala waxaa ku mahadsan mar labaad alle subxaanahu wa tacaala waxaa iyana mahadsan walaayada islaamiga hiiraan oo dadkooda kala xishootay inay meel bannaana oo qoraxo ku dhacdo ay wax ku ganacsadaan waayo insha allahu tacaala waad la socotaan waaqiciga lagu jira aad ayaad ula socotaan wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ugu dambeynna waxaa goobta ka hadlay ganacsatada suuqa degmada buqaqable maanta waxaan joognaa xafladii furitaanka suuqii degmada buqa qable ee lagu magacaabo suuq alaqsa ilaahay waa ku mahadsan juhdi badan iyo dadaal badan iyo markaan yani uu carbin in suuqaas yani wejiga uu lahay laga bedela wax badanaan insha allah ganacsi ahaan aan ku dadaalnay dadaal badan dabada ilaahay wuxuu na makanay maanta in insha allahu tacaala suuqii mataqaane dhamaystiray maantana furitaankiisa aan joogno ilaahay baan uu mahad celinayna insha allahu tacaala uma waxaan u macalinaa walaayada gobolka hiiraan insha allahu tacaala ugu horreeya waaligeeda ilahay waxaan leenahay mahad ayga gaartaan leenahay insha allahu tacaala haddii gacan geystay ama sax geysatay insha allah waxaan leenahay ilahay ajri caafimaad ka siiya aad iyo aad baan usoo dhulka ganacsata ahaan anaga anaga hadlaay anagoo ku hadlayo magaca ganacsatada aad baan usoo dhulinay insha allahu tacaala waan mahadinaynaa intaasna waxaan dareemaynaa inay bilow tahay oo aan wax badan waa ka rajeynay insha allah dhul badan waa noo bannaan yahay dhulkaas dabadeed insha allahu tacaala waxaan rabnaa haddana ilaahay idinkiisa in sidaan oo kale haddana loo qurxiyo waxaan leenahay marka shukriga sidiisa wuxuu rabaa yani inuu yani lahaaslahaysan yahay marna waa markii mataqaani marna waa kaa maqan yahay marna waad haystaa insha allah hadda waan haysanaa kuwii ku mahadiya oo adkaysta allaha naga dhigo horumar badanaa muuqda insha allahu tacaala wax badan ay ku timid kuma imaan marka wax lase tusmaalina dadaal badan ay ku timid dhiig badan ku baxay juhud badan hanti badan ku baxay maal badan ku baxay caqli badan iyo maskax badan iyo fikir badan ku baxay waxaas marka insha allahu tacaala annaga kanacsan waxaan rajeynaya insha allahu tacaala inay soo noqono hore aan u soconno rajo badan iyo muuqaal badan waa leenahay insha allahu tacaala kaabiyaha dhaqaalaha oo yani hadda degmadan leenahay in badan laga qabtay oo ay degmooyinka hiiraan aynala qabin hadda insha allahu tacaala waxaa hor noo dhisay hoolkii aad arkeen oo shaxaas barta nooloo dhisay waxaa matqan noo dhisay maxsareeca nooloo dhisay weyni badan insha allahu tacaala insha allahu tacaala guud ahaan degmooyinka guud oo gobolka insha allahu taala badan laga qabtay wada weyn badan rastaa matqan aan leenahay insha allahu taala dhexdhigay la dhexdhigay باذن الله تعالى هولك ادرك سان قروح بدن ولايد ايا نو ان شاء الله تعالى وحقوق بدن ان شاء الله تعالى انت دو waxaan rajaynaynaa bili aadam yani ma dharga laakiin wax baa la tusaa in sha allahu tacaala waxaan annaga ku darsanay wax nagu kalma insha allahu tacaala inaan hantano oon ka faa'iidaysanaa rajaynayna insha allahu tacaala waxaad arkaysaan argaweyne badan oo caalami oo hiyaab leh inay taalo mataqaana meesha hadda dhismada ka socoto gabagaba ay tahay ilaahay idankiisa maalmaha soo dhowna waxaa la dhagax dhigi doonaa insha allah isbitaalka weynaa degmada qaybtii ugu dambeysay insha allahu tacaala oo kaabeyaasha dhaqaale ka mid tahay ceel biyoodan leenahay insha allahu tacaala biyihiisa mutawafir ay yihiin waqti walba ay taagan yihiin ase naftiisa in biyo macaan noogala bedel waan rabnaa insha allahu taxoogaa waxaad moodaa inuu dhanaan yahay waa iska jirtaa baahida ilahay baa dabali kara laakiin waxaa muuqata muuqaal fiican oo kudayash fiican meesha taal insha allahu tacaala marka waxaan rabnaa dhammaanteen inaan kugu shukrinaan rabaa haddaan shukrino kuwii mahadiya oo mataqan ani insha mahadiya ka gaartanaa allah ka dhici maskaxdiisa ma ku kaysatan allaha yacni miisaankooda qiyaamaha u saara kuwa ilaahay makinayo nasiib ilahay u dhigo khaas ahaan degmada buqable annaga kan gaar ahaan annaga nin walba haddana yani ilaahay qof calaf ugu sii dhigay ilaahay wax baraka laha ka siiya insha allahu leenahay waxaana ku dadaali doonaa insha allahu taala caafimaadkiisa iyo nadaafadiisa iyo kawarqabkiisa insha allahu tacaala haddii naloo furo inaan annagana kawarqabno oon muraaqabayno oon daba taagnana annagaa si khaas ay waajibkaas u noo saaran yahay war badan ma dhin insha allahu taala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaagka dhegeystayaal qeybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqidda maamulka shaadirirka isku magacaaba puntland ayaa madaxa kooxda hordada ku eedeeyay inuu mas-uul ka yahay burburka soomaaliya xildhibaankan oo lagu magacaabo kulic kana tirsan baarlamaanka maamulka isku magacaabay puntland waxa uu sheegay in madaxa kooxda hordada soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisiba ay ka shaqeynayaan kala qoqobka dadka ayna sabab u yihiin burburka dalkan sida uu hadalka u dhigay runtii waxaa wax laga naxa ah oo yaab la ah dan dadkii difaaci lahaa oo iyagu maaragtay ilaalin lahaa midnimadiisa inay iyagu ka shaqaynayaan in dalku uu kala tago horta iyagii arrintaas waxay ku tahay wax maaragtay cawaaqib xumo ah oo aan maaragtay rajo xumo ah waddanka gelinaysa ceeb bay ku tahay horta furfurka soomaaliya waxaa sabab u ah tiimka xasan sheekh xasan sheekhna waxaa iskaga khaldan dagaalka siyaasadeed iyo qabaa'ilka iyo waxa uu ka shaqaynayo iyo dalkii dhammaan oo madaxda ka yahay ayaa horta xasan iskaga qasmay waxaan leenahay xasan miyirku ha shaqeeyo xasan caqliga u soo noqo bal maanta ilaaba bal dawladda war isma haysan ku dhib horta dawladda federaalka waxweyn baa ka khaldan waxaanu ogahay inaanu dawladda war isu haynin waxaan kaloo kula talinaynaa maamul goboleedada kale inay doorasho saxa qabsadaan oo danaha xasan ilaalintiisa iyo waxa yaroo ay dhaafsanaya iska daayaan الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag qeybaha dambe ee faafareebka ayaan weli ku guda jirnaa markan iyo jubbada hoose mid ka mid a beeraha dega wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa shaacisay in naf iyo maal ay ku bixinayaan jihaadka ka socda bariga afrika kadib kulan dowre ay barbar socotay oo dhowaan ka dhacay deegaanka beledulaamin oo ka tirsan degmada kamsuuma ayaa waxaa loo qabtay salaadiinta culimmada nabadoonnada iyo cuqaasha beesha warday oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayada islaamiga ee jubbada hoose dowladan oo socotay muddo laba maalin ayay ugu dambeyn beesha ka heshiisay madmadow ka dhex jiray iyadoona sidoo kale ballanqaaday in jihaadka ka socda bariga afrika ay naf iyo maal ku bixinayaan horeyn waxaa madasha kulanka ka hadlay suldaan macali maxamed cabdi duuba suldaanka beesha wardey waxaa xigi doona nabadoonnada beesha oo goobta ka ballanqaaday dhaqangelinta wixii lagu heshiiyey alxamdu lilaahi waxdah sadaqa wacdah wanasara cabdah waacaza jundah wahazama alaxzaaba waxdah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أنا كفائدة سنة مناسبة دان أما الدوري دان باشي ألبا مالن كو قبستي دقمة كمسومة قارهان تولد لي راهد بلد أمين إلهي بان نو سورة قليي إلهي بان مهد إسكال سبحانه وتعالى أن لكوبي كرين قود هان وحانو مهد علينا حركة الشباب المجاهدين ugu horeeya amiirkeeda abu cubeyda xafidahullahu waracaah iyo makaatibtiisa gaar ahaan jubba sufla amiirkeeda abu yunis xafidahullahu waracaah iyo makaatibtiisa gaar ahaan waaligeeda ee degmada kamsuuma dhammaan makaatibtaas waan u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa walaalaha andalus ilaahay subxaana wa tacaala ha noo xifdiyo kheerna allaha siiyo halkan marka waxaa ku tashanayay beesha wardeey wixii danteeda ah midda adduunyo iyo midda aakhiro waxay ka tashanaysa beesha waxyaalo madmadow un dhexdeeda jiray see u turraxaan bixin laheyd ee danteeda adduunyo iyo middeeda aakhiro iyo siday hor ugu sii jaanqaadi laheyd kitaabka ilaahayna ugu nusrayn laheyd beesha waxay marka ballanqaaday beecana ilaahay kula gashay inay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala u nusraynayso garabkana isqabsanayso oo ilaahay subxaana wa tacaala awaamirtiisa ay qaadanayso ayagoo u hogaansamayo wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu bu ilaah ilay subxaana wa tacaala beesha midaasa isla qaadatay beecana way ku wada gashay waxaa kaloo beesha qaadatay waxyaalaha muxaramaadka ah oo allah subxaana wa tacaala uu naga xarimay xarakadana ee ka soo saartay ay xamlo ka soo saartay dadkana laga wacyigeliyey inay u hoggaansan tahay berina ay ka tahay insha allahu tacaala ummaddana oga digeyso ayadana ay macnaha iska celinayso biidn illaahi tacaala beesha taasna way qaadatay waxay kaloo beesha isla qaadatay in ilaahay subxaana wa tacaala arada ay ku nooshahay haddii ahaan laheyd meel walba ay degan tahay beesha xaggan kismaayo haddii ahaan laheyd iyo xagga meel walbaba ee beesha degto ama afmadow ama dhooble meel kasta ay degto beesha waxay ballan qaaday inay ciddi ida ka mid ah oo ku nool inay kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala u nusraynayso ilaahay baana subxaana wa tacaala mahad leh beesha arrinkaa waa isla qaadatay waxay kaloo beesha qaadatay inay diyaar u tahay insha allahu tacaala in ilaahay kitaabkiisa ay dardaringelinayso ciyaalkeeda iyo dhallinyaradoodana ay insha allahu tacaala ay diyaar u tahay macaahid inay geyso macaahidna u furto ayna ka qaybgeliso insha allahu tacaala macaskarada iyo waxyaalaha socdo kitaabka ilaahay say u difaacaan insha allahu tacaala taas beesha qalinka iskula duugtay diyaaran u tahay meel kasta ay joogto biidn illahi tacaala anagoo marka ka faa'iidaysanayo fursaddan waxaan marka baaq u dirayaa beesha reer wardey gaar ahaan jubba sufla kismaayo waxaa ku nool oo macnaha murtadiinta waxaan leeyahay maanta waxaad haysataan fursad fursaddaa ka soo faa'iidaysta ilaahay kitaabkii u imaada gaaladan maanta waxaad ka dheefaysaan ma leh mugdi unbaad ka dheefaysaan aakhiraad ku waynaysaan waxaad ka helaysaanna ma leh ilaahay subxaana wa tacaala u soo laabta ayaan leeyahay soo laabta tuubuu ilallaah tuubuu ilallaah ilaahay toobadiisa u soo laabta marjiciinna u soo noqda diintaad shalay ka baxdeen maanta ku soo laabta fursadaad haysataan waxaan idin sheegayaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala jundigiisa uu idin qabto oo aad macnaha aad gacanta mujaahidiinta gashaan haddii waxaa xaqiiqo ah inaan markaas tooba jirin birtana nigala asli doono maanta laakiin waxaa fursad idin idin sheegayaa inaad macnaha na soo raadisaan oo na soo wacdaan oo ilaahay kitaabkii u toobad keentaan annagana idinka ergeyna biidn illaahi tacaala idinkoo markaa ilaahayna u soo laabtay lafihiinnana idin badbaadayo naftiinnana idin badbaadayo maalkiinna aad macnaha idin badbaadayo intaas waa ugu baaqi lahaa beesha dadka muslimiinta marka waxaan dhihi lahaa iyo beeshaba saaad kitaabka ilaahay u ballanqaadeen inaad macnaha aad difaacaysaan soo diyaaru ma tihiin kitaabka ilahay inaad difaacdaan kitaabka ilaahay inaad difaacdaan soo diyaaru ma idin allaahuma fashhad ilaahayo markhaati ka noqo beesha inaad tidhaahday kitaabka waa difaacaynaa ilahay waxaan leen markii noo gargaar beeshana ilaahu kitaabka ilaahay noogu hanuuni muslimiinta dhammaanna ilaahay kitaabkiisa allah ku hanuuniyo ilaahay subxaana wa tacaala hanoo dembi dhaafo وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله وثناء الله على رسوله ما بعد آه الحمد لله أنا قائل نبضون إسماعيل على هاشم قبل شيء باش وردي أنا نبضون وحامان تيشل أن كقبني أنا قو آيهانا كشري نفشر قاقول يوم مدمدوك وكلد أحجير باشا أنا قو استرحام بحنينو وحان شركو قبني جبدا هوسي كارهام بلد أمين alxamdulilah ilaaha ku mahadlan si wanaagsan buu noogu soo dhammaaday annagoo uu nala daadihinayo waaliga annaga kamsuuma si wanaagsan baa inoogu soo dhammaatay alxamdulilah ilaahay baana ku mahadsan waxaanan ka tashanaynay sidaan u midoob lahayn sidaan islaamka u taageeri lahayn sidaan juhdi ugu bixin lahayn sida aan ma aragtaaye kuwan caratuurka ahoo axmed madoobe caratuurka uwa sidaan usoo dumi lahayn oon islaamka ugu soo xir lahayn ilaahay baa ku mahadsan waanan ku guulaysanay walaayadana waa nagu taageertay in badan bay iidana nafteeda nagu tajuudinaysay waxaa kaloon u sheegaya ummadaha kale oo deriska nala ah haddee sidaasoo kale inay midnimada iyo isku duubnaanta ay ka tashtaan wixii ka maqan oo haddii caratuurana ay gacanta u haadayaanoo toobada way furan tahay intii maxaan ku dhahaa qoraxda ay u dhacdo ay inta ka soo baxdo way furan tahay marka ilaahay baa mahad iskale waxaa kaloon sheegaynaa islaamka inaanan looga soo dhacaynin beesha warday aagga yani ay u badan tahay iyo aagga aad jirto inaanan looga soo dhici doonin weligeed welina lama sheegin baan u malaynayaa maaragtay nin reerkaas oo maaragtay siyaalo xunxun iyo waxyaala kula dhaqmay islaamka haddana waan dadaalaynaa wax weliba naf iyo maalna waa ku garab taagannahay islaamka beecana aan ku galnay alxamdulilah ilaahana ku mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا مغيق أحمد موليد لو معنى أيا وحك سعود الشر بيش وردي oo ay turxan bixinaysay insha allah shirkan wuxuu noogu soo dhammaaday si wanaagsan iyadoo ayna dadinayeen waaliga waxaan garab taagannahay walaayada islaamka waxaan leenahay kuwa ayagana qolooyinkaasi arstuurka u ah oo beesha ayaga nafsikooda inay islaamka usoo hogaansamaan ayna kusoo biiraan waxaan garab u nahay oon difaac insha allah dhinaca islaamka aan ka degannahay mana laga soo micnaha in aan lagu soo xadgudbin waan ugu baaqaynaa islaamka insha allahu tacaala khilaafaadkii iyo dhibaatooyinkiisa ee beeshana insha allah waa waa soo afjarnay marka waxaan soo dhoweyneynaa walaayada beelaha kale ayagana oo dariska nala ahna insha allahu tacaala waxaan leenahay ayagana in ay sidaas iyo si ka fiican ayagana ay usoo qaabilaan islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa gaar ahaan waxaan u mahad celinaynaa walaadada jubba sufla gaar ahaan degmadan kamsuuma dowro laba maalmood socotay ka socotay tuulada la yidhaahdo beled aamiin insha allahu tacaala dowradaas waxaa muddooyinkan ba maarata beesha waxay ka wada hadlaysay sida islaamka ay u taageeri lahayd oo dhankeeda aan looga soo geli lahayn iyo sida islaamka ay u taageeri lahayd ay ka wada hadlaysay insha allahu waxaan ballanqaadaynaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka beesha inaan dhankeeda looga soo dhacaynin islaamka oo aan barkeeda cadow iyo gaal iyo gaala raaceen midna aan looga soo dhacayn insha allahu tacaala ayaan ballanqaadaynaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxaa kaloona mahad celina waaliga degmada oo isagana labada maalmood dowladaas naala daadihinayay isagana waa u mahad celinaynaa insha allahu tacaala dowradan dowro qiimo badan oo aad iyo aad beesha idal ay iskugu imaatay oo ka dhacday tuulada waay waan mahadsantihin wassalaamu calaykum
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafre ebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanto dambe ayaa inoo baranaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
شادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين